ciidamada nabad sugidda dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay xabsiga dhigay guddoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka degmada kaxda cabdinaasir xasan cali iyo taliyaha ciidamada nabad sugidda degmadaasi muuse gaab wararka ayaa sheegaya in ciidamada nabad sugidda dowladda federaalk soomaaliya ay xabsiga dhigeen labadaasi mas-uul oo ka tirsanaa maamulka degmada kaxda sidoo kale waxaa ciidamada nabad sugidda ay xireen guddoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda maamulka kaxda ee degmadaasi oo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan ujeedka loo xiray mas-uuliyiinta ayaa la sheegay inuu salka ku hayo dagaal shalay ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir kaasoo ciidamo ka wada tirsan dowladda islamarkaana taawacsan mas-uuliyiintaasi ku dhex maray maamulka degmada kaxda oon qadka telefoonka kula xiriirnay gaar ahaan guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay jirto laakiin waxa uu tilmaamay inuusan xilligan diyaar u ahayn inuu ka hadlo maamulka gobolka banaadir dhanka kaleeto wax war ah kama soo saareen arrintan ku aadan xabsiga loo taxaabay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kaxda waana markii ugu horeysay ee mas-uuliyiin degmo oo dagaal dhex mara awgadeed xabsi loo dhigo